bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqol iyo koobaad ee cashiradii kitaabkii alraxiiq almakhtuum kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kale waa darsigii labaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga rabiicata ibnu kacab safxada saddex boqol afar iyo lixdan uma markaa kadib innahu shaniga ama sheekadu waxay tahay lam yamdi ma gudbin ama ma tegin calaa daalika arrintaa iyada ah arrintaa iyadii maxay tale waa sheekadii waa qeybtii ugu dambeysay ee darsigii kan ka horreeyey oo ahaa inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama rabiico wax weydiiso oo aan weydiistay inaan ahaado rafiiquhu fi ljanna taasuu sheegayaa calaa daalikadu waa taas lam yamdi lagama joogo oo kalena waa la dhihi karaa saasaa inaga nidhaha ama ma gudbin lam yamdi lagama joogo calaa daalika waqtun tawiil waqti dheer lagama joogo waqti dheeri ma gudbin waqti dheer lagama joogo xataa haddana naadaani u ii yeedho rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam oo waqaala uu yidhaahdo alaa tatasawaju war miyaadan guursanayn yaa rabiica waatanoo nin barbaara tahay oo guurdo guur gaadhay miyaadan guursanayn fa qultu waxaan ku idhi buuhi maa uxibu ma jecli an yashqalanii inuu iga dhexgalo iga carshe carsheeyo uu iga jeediyo shay-un waxbana waxna can khidmatika inaan adiga kuu adeego yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay taas waa mar horta ta kale uma haddana markaa kadib innahu arrintu waxay tahay laysa muusan ahaanin cindii agtayda oo gacan kuma hayo maa wax haba yaraadeene oo amhuru bihi aan meher u siiyo asawjata xaas haddaan guursado xaaskana meher buu rabaa waxalla waxaan meher u siiyo ma hayo dhinaca kale walaa maa shayna ma hayo shaygaasoo uqiimu aan ku dhiso oon ku toosiyo xayaataha nolosheeda bihii shaygaba wax hanti ah oon reerkii aan iyadii ku dhaqo waxaan meher u siiyana ma hayo waxaan ku dhaqana ma hayo mariin iyo masruuf iyo marasho iyo iyo hooy waxaasoo dhan yuu u baahan yahay haddaad reer reer yeelato kadibna carruur baa dhalanaysa haddii ilaahay ku siiyo waxa oo dhan midna ma hayaan walaa maa shayna ma hayo buui wax ma hayo maa waxba ma hayo waxaasoo uqiimu aan ku dhaqo xayaataha zawjadaas nolosheeda bihi shaygaas aan ku dhaqo oo wixii dhaqan ay u baahnayd aan ku dhaqana ma hayo waa waxa aada loo garanayo dhaqanka iyo dhaqidaasi waa la fahmaya fa sakata wuu aamusay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam markaas uma haddana ra-aani wuu arkay taaniyatan mar kale wa qaala wuxuu yidhi alaa tatasawaj war miyaadan guursanayn yaa rabiica rabiicu maad guursatid fa ajabtuhu waxaan ugu jawaabay bimidli maa qultu wixii aan idhi oo kale lahu rasuulka aan ku idhi filmarati saabiqa markii hore waxaan ku idhi oo kale unbaan ku idhi waxaan idhi ma jecli in waxayna ay iga mashquuliyaan inaan adiga kuu adeego dhinaca kale wax alla waxaan xaas haddaan guursanaya meher u siiyo iyo wax alla waxaan ku dhaqo midna ma hayo intiin baan ku idhi laakinii hase atee maa in maa in khalowtu lama goolin noqon oo keligay ma noqon ilaa nafsii naftayda markaan naftaydii dib isugu noqday waay maa in khalowtu ilaa nafsii naftayda dib uguma noqon isuguma noqonin oo ma fikirin xataa nadimtu ilaa aan ka shalaayo oon ka qoomamoodo calaa maa kaana wixii ahaaday minii aniga wixii iga dhacay wixii aan sameeyey oo aan wax walba aan diidayay ayaan ka qoomamooday oon ka shallaayay wa qultu waxaan idhi weli naftiisuu la hadlaya way xaka warhooge yaa rabiica rabiicow wallaahi baan ku dhaartay ina nabiya dhahaan nabiga ya la aclamu kaaga aqoon badan minka adiga bimaa yasluxu laka waxa adiga dantaada ah rasuulka ayaa kaaga aqoon badan wixii adiga dantaada ah oo danka uga afi diinika diintaada iyo wa dunyaaka adduunyadaada waxa dan kuu ah rasuulka adiga kaaga aqoon badan wa acrafu kaa oga kaaga ogaal badan minka adiga bimaa cindaka waxa adigu aada hayso wixii agtaada ah adiga wixii aada og tahay ka badan waxaa og rasuulka sala allahu caleyhi wasalam saasaan isidhi wuri marka go-aankana gaabidhi wallaahi waxaan idhi la in dacaani hadduu ii yeedho rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam bacda haadihi almara markaan tan labaad dabadeed ila zawaaji guur hadduu igu yeedho la ajabtuhu waan ka yeelaya saasaan go-aankaasaan gaadhi markaan tashaday oon fikiray may- lama tashin nin lama tashano naftiisa la tashaday uu fikiray go-aankaasaan gaadhi buun lam yamdi ma gudbin lagama joogo calaa daalika kaas markaan go-aanka aniga gaadhay tawiilu waqtin waqti dheer xataa haddana qaala uu yidhaahdo lii aniga alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu yidhaahdo alaa tatasawaju war miyaadan guursanayaa rabiica rabiicow faqultu waxaan idhi balaa markan waan guursanayaa yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay diyaar baanu ahaye walaakin hase ahaate eh man waa kuma oo yusawijunii ii guurinaya yaa gabadhiisa isiisanaya gabadhe- gabadheesa i guursanaysa aniga man waa kuma oo yusawijunii ii guurinaya ama reerka gabadhooda i siinaya ama gabadha aniga i yeelaysa waa tuma wa ana aniguna kamaa taclamu sidaad og tahay ah nin faramadow oon waxba mahaynin ama faramadhan labada waa la yidhaha faramadoobi iyo faramadhni waxaa wayna isku xidhan yihiinoo waxaa waxaa af- luqadu say ku dhalatay waxaa la yidhaahdaa ruuxu markuu farmadhan yahi usan xoolo haysanin u- berigii hore markii miiga la joogay noloshii hore ee soomaalida ee, ruuxa dani waxay ku qabsi ku qasbi jirtay inuu qaraabsado qaraab marka oo midho iyo wax alla wixii uun uu helo dhirtaa ilaahay uu ku foofo adduunyadu markaa barwaaqa iska ahayday oo loo laabta noloshii hore oo wixii la dhihi jiray ee qaraabsiga ee marka gacmaha ma ku madoobaanaya oo ku dhaawacmaya oo markaasaa faramadoobidu sidaasay tidhi faramad madoob buu lahaan jiray dadka qaraabsada marka saasaan idhi buuhi nin faramadow baan ahaye yaa wax igu falaya oo gabadh oo gabadhi siisanaya fa qaala rasuulku wuxuu yidhi intaliq kacoo aad ilaa aali fulaan qoyska ree hebel ree hebel orooda aad wa qul lahum waxaad ku tidhaahdaa ina rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam yaamurukum wuxuu idin farayaa an tusawijuunii inaad ii guurisaan fataatakum gabadhiinna ama inantiinna fulaana ee hebla ah fa ataytum reerkii baanu imid calaa istixyaa'in aniga oo xishoonayo oo yaxyaxsan wa qultu lahum waxaan ku idhi ina rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama yaa arsalanii ilaykum iikiin soo diray litusawijuunii si aad iigu guurisaan fataatakum inantiinna fulaana ee hebla ah faqaaluu reerka waxay dhaheen fulaana ma hebla ah faqultu waxaan idhi nacam haa faqaaluu waxay dhaheen marxaban yeelay oo soo dhoweynay birasuulillaahi rasuulka ilaahay wa marxaban sida oo kale soo dhoweynay birasuuli rasuulillaahi rasuulka ilaahay kuu soo diray oo adiga ana wallaahi baan ku dhaarnaye waxay dhaheen reerkii laa yarjicu inuusan dib u noqonaysin noqonaynin uusan laabanaynin rasuulu rasuulillaahi rasuulka ilaahay kii uu soo diray ilaa bixaajatihi dantiisii iyo muraadkiisii uu lahaa isagoo haysta maahane oo helay maahane inuusan isagoo faramadhan naga noqonaynin wa caqaduu waxay ii meheriyeen lii anigii caleyha gabadhii kolkiiba way ii meheriyeenba fa ataytu waxaanu imid annabiya nabiga ayaanu imid salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ayaanu imid wa qultu waxaan ku idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow laqad ji'tu waxaan ka imid min cindi khayri beytin qoys ama raas kii ugu khayrka iyo sharafta badnaa agtiisa ayaan ka imid sadaquunii horta bal way i rumaysteen oo markaan ku idhi rasuulka ayaa saa idin yidhi been baad sheegaysaaye orooda naga tag yaa markhaati kuwa imaysan dhihine warkayga way rumaysteen kow talabaad waraxabuu bi si weynna way ii soo dhoweeyeenoo gacmo furan iyo laab furan ayay igu soo dhoweeyeen ta saddexaad wa caqaduu lii waxay ii meheriyeen calaya aniga maya caqaduu ley ani waxay ii meheriyeen calaa ibnatihim inantoodiina way ii meheriyeenba laakiin fa min ayna xaggee baan aatiihim uga keenayaa bilmahri meher gabadhii xaggeen uga keenayaa maharkii xaggeen uga keeni meher unbaan idhaahna fastadcaa wuxuu wacay uu u yeedhay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabi weyn oo la yidhaahdo buraydata ibnu alkhasiib ayuu u yeedhay wa kaana wuxuu ahaa burayda sayidan odayga oo min saadaati qowmi aniga weli warka waxaa wata rabiicata ibnu kacbaa wata maogtahay wuxuu u yeedhay buu yihi buraydata ibnu lkhasiib buu u yeedhay muxuuna ahaa buraydihii wa kaana wuxuu ahaa sayidan nin madaxa oo sharaf leh oo oday ah oo min saadaati qowmi anigu qoyska aan ka dhashay ama qoladayda madaxdeeda ka mida qoladeedana maxaa la yidhahdaa min bani aslam reer bani aslam wa qaala wuxuu yidhi rasuulku markuu u yimid buraydana lahu buraydo wuxuu ku yidhi yaa burayda war buraydow ijmac usoo qaadhaan oo usoo ururi usoo qaadhaan tolkia u tago lirabiica rabiica wasna nawaatin laftimireed wax culayskiisu la egyahay oo dahaban dahab ah laftimireed in miisaankeedu uu la egyahay oo dahaba u keen fa jamacuu way soo qaadhaameenoo way soo ururiyeen haa dahabkii laftimireedka miisaankiisu ahaa ayay lii aniga iisoo ururiyeen markay keeneen fa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama idhab uge bi haadaa kan dahabkan ilayhim qoyskii gabadha kuu meheriyey orada uge waqul lahum waxaad ku tidhaahdaa haadaa kan sadaaqu ibnatikum inantiinnii adii meheriseen meherkeedii wey meherka af carabiga sadaaqna waa la yidhaha meherna waa la yidhaha inagu meherun baan idhaahna fa ataytuhu baanu imid reerkii baanu imid wa dafactuhu dahabkii ayaan waxaan u dhiibay ilayhim iyaga fa qabiluuhu way aqbaleen maynan dhihin war waxaan mayna saluuginoo war waxaa noo noo keentay maxay yihiin iyo maysan dhihin sida hadda ama hadda way yaraatee sii waa gabdhaha loo gadan jiray oo yarad wax la yidhaahdo iyo gabaati iyo adduun looga looga dalban jiray waradow waraduuhu raallina way ku noqdeen wa qaaluu waxay yidhaahdeenba kahiirun alla waa xoolo badan dayibun oo wanaagsan fa ataytu waxaan u imid haddana rasuulallaahi rasuulka ilaahay baan u imid sala allahu calayhi wasalam waqultu waxaan ku idhi maa ra-aytu weliga indha kama qaadin ma arkin yani indhaha kama qaadin ma arkin qowman qolo qadu weligay oo akrama ka deeqsisan ama ka sharaf badan minhum qoyskan falaqad raduu raalli bay ku noqdeen maa actaytuhum wixii aan siiyey calaa qilatihi isagoo ay yaridiisu ay jirto wax aada u yar ay yihiin ayay aqbaleen raallina ay ku noqdeen wa qaaluu xataa waxay dhaheen kahiirun waa xoolo badan dayibun oo wanaagsan taas way dhacday baahidiisu hadda intaa kuma eka wuxuu yidhi marka haddana fa min ayna xaggee baan lii anigu aan ka helayaa maa uulimu bihi guurkii waxaan weliimo aan ku dhigto weliimada waa wax la yaqaano oo marka gabadh la guursado waxa weeye waa in dadka la casumo in dadka la casumo oo cunto la siiyo oo dadka la la sooriyeeyo waaye maxaan wax ku sooriyeyn buu yihi fa min ayna xaggee buu lee aniga iga sugnaaday maa uulimu bihi waxaan weliimo ku sameeyo oon ku sooriyeeyo dadka yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay haddana wuxuu yihi war kacoo buraydo igu yeedh faqaala wuxuu yidhi alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam alburayda wuxuu ku yidhi markuu u yimid ijmacuu usoo qaadhaama haddana lirabiicata ninka rabiica la yidhaah thamana kabshin wan weyn wan weyn lacagti ha loo soo qaadhaama haddana fabtaacuu way soo iibiyeen lii aniga kabshan wan cadiiman oo weyn samiinan oo cayilan oo shilis ayay ii soo iibiyeen faqaala wuxuu igu yidhi lii aniga alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama idhab aad ilaa caaishata orod caaisha u tag wa qul lahaa waxaad ku tidhaahdaa ood u sheegtaa an tadfaca laka inay kuusoo dhiibto ay kusoo siiso maa cindahaa wax alla waxay hayso oo mina shaciiri heed ah wax alla wixii shaciir ay heesana ha kuu keento maxaa jira casumaadda waxaa la rabaa inay noqoto ee hilibna la cuno maraqiisii iyo hadda beriis markaa ma jirino beriis maynan aqoonine shaciirkaasay yaqiinay heeddaas laysku cuno inta canjeero inta kibiis laga dhigto faataytaha waanu imid caaishaanu imid bin radi allahu tacaala canha faqaal markaan arrintii u sheegay faqaalad waxay tidhi ilayka qaado ilayka ereyga la yidhaha waa qaado un kud almiktala dambiisha dambiil weyn oo ka samaysan caw cawdana waxaa la yidhaahdaa geetimireedka caleentiis cawda ka samaysan dambiil weyn oo taa ka samaysan baa migtal la yidhaha kaa qaado meel buu yileeyahay fa fiihi waxaa ku sugan bay tidhi sabcu aasucin toddoba madaal ayaa ku sugan oo shaciirin oo heed ah laa wallaahi baan laa maya wallaahi baan ku dhaartee maa cindanaa ma haysanno tacaamun wax afka la geliyo oo khayrahu aan ka ahayn wax noo hadhayba male isagana wada qaado fantalaqtu waxaan u geeyey oon ula yaa ula ula cararay bilkabshi wankii iyo washaciiri iyo haadii ilaa ahli zawjati xaaskaygii laygu meheriyey reerkoodii ayaan u geeyey oon idhi waa kana casumaadii ku sameeye fa qaaluu waxay dhaheen ama ashaciiru haddii labadii la kala qaado heedda fa naxnu annagaa nuciduhu diyaarinayna annagaa karinayna shaciirta wa ama alkabshu wanka fa mur waxaad amartaa asxaabaka adiga asxaabtaada an yuciduuhu laka inay kuu diyaariyaan annaga hilibkaan ma karin karno oo malaha dad fuqara ahaan xataa dhariye ay ku karinayaan waxma haynine meel kale ha lagu soo kariyay fa akhadtu waxaan qaatay buu yihi oon horu kaxaystay alkabsha wankii anaa aniga iyo wanaasun dad kale oo min aslam reer qoyskii aan ka dhashay ama reerkayagii oo reer aslam ah fadabaxnaahu waan gowracnay wa salakhnaahu waanu qallay oo saantii baan ka bixinay wa dabakhnaahu waanu karinay fa asbaxa waxaa ahaaday cindanaa khubsun rooti ama ama ceysh ama kibis ama waxa rabtaba dheh oo laga sameeyey shaciirkii iyo walaxmun hilib fa awlamtu markaasaan fa awlamtu markaasaan casumaad sameeyey casumaad weyn wa dacawtu rasuula llahi rasuulka ilaahay ayaan u yeedhay fa ajaaba dacwatii dacwadaydana wuu ajiibay qofka muslimka ah xuquuqda uu kugu leeyahay ay muslimiintu isku leeyihiin waxaa ka mid a siduu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalama waa badan yihiin laakiin hal xadiid wax ku soo arooray waxaa ka mid a xuquuqda uu kugu leeyahay idaa dacaaka fa ajibhu haddii walaalkaa kuu yeedho ajiib weliba haddii lagugu yeedho casumaad aroos culimmada qaarkood waxay yidhahdeen inaad ajiibto haddaan cudurdaar weyn aadan haysanin fardu cayn waaye culimmada qaarkood yidhahdeen uma haddana markaa kadib ina rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama manaxani wuxuu isiiyey ardan dhul ayuu isiiyey ilaa jaanibi ardi ardin dhul ay isku dhegan yihiin oo liabibakrin abubakar uu lahaa dhul abubakar lahaa dhul ay isku maaragtay soohdin yihiin ayuu isiiyey fa dakhalat calaya waxaa iisoo gashay addunya addunya iisoo gashay waan guursaday xaas baan yeeshay waa kaas waan casumaad baan sameeyey dhul buu isiiyey rasuulku marka adduunyadii baa iisoo gashay buui xataa intii ay adduunya iisoo gashay buuhi innii anigu ikhtalaftu waxaan waxaan ku qabsaday oonu ku murannay oon kula murnay maca abi bakrin abi bakr radia allahu tacaala canhu wa ardaah calaa nakhlatin geetimireed ayaan kula kula murmay fa qultu waxaan idhi hiya geetimireedkani ma aragtaa fii ardi dhulkaygay ku taallaa fa qaala wuxuu yidhi bal maya warkaa waxba kama jiraane hiyo geedkani fii ardi aniga dhulkayga ku taallaa fa naasactuhu markaasaan la murmay fa asmacanii wuxuu imaqashiiyey kelimatan weedh oo karihtuhaa ancay ayuu imaqashiiyey falamaa markii badarad ay ka soo fakatay minhu abuubakar alkelimatu kelimadii markay ka soo fakatay nadima wuu ka shallaayay calayha kelimadii ka soo fakatay wa qaala wuxuu igu yidhi yaa rabiica wareer rabiicow rudda calaya ii jawaab milaha iyada oo kale idheh hadalkan kuyidhoo dhan idhe oo iga- iga gudo waryaa iga gudo xataa yakuuna suu ahaado qisaasan qisaasa suu ahaado iga gudo fa qultu waxaan idhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa afcalu ma yeelayo adiga waxma kaama sheegayo fa qaala wuxuu yidhi marka idan hadday sidaas tahay aatii waxaan u imanayaa aan u tegayaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay baan u tegayaa sala allahu calayhi wasalam wa ashkuu ilayhi waan kugu dacweynayaa waxaan kugu- waxaan uga cabanayaa imtinaacaka diiditaankii aad i diiday cani liqtisaasi minii inaad iga gudato wandalaqa markiiba cagaha ayuu wax ka dayey abubakar nabiga ayuu aaday ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama fiiri asxaabta yani dareenkooda laxdatu qadab ama si uun hade bani aadan baa leeyahay haddii wax qalad yar uu ka galo markaa inay iska saxaan bay rabaa hadaba waxaas yarka ah wuu leeyahay waree hadalka aan ku idhi idheh iga gooso iqis- iga qisaaso innaguna maanta oo dhan baan dadka hilibkooda cunaynaa wax dan oon ka leenahayna male maanta oo dhan baa shaqo kaleba lama le dadku markay isu yimaadiin dad kale unbaa hilibkooda la cunaa iga goos iga gudo ayuu yidhi marka wuu aaday wandalaqa ila nabiyi nabiga ayuu aaday famadaytu fii ithrihi raadkiisa ayaan ana ka daba tegay fatabacanii waxaa isoo raacay qowmii tolkay ayaa iga daba yimid banuu aslam oo reer bani aslam aha sheekadii baa qe- dheeraatay marka way ii hilinayaan wa qaaluu waxay dhaheen huwa isagoo abubakara yaa alladii kii ah kaasoo bada'a bilaabay bika adiga oo fashatamaka wax kaa sheegay uma haddana markaasuu yasbiqa kaaga kaaga hormaraya ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fayashkuuka markaasuu kugu dacweynayaa miya falfat- faltafattu ilayhim markaasaan saa u anoo sii socda yaan saa usoo qoorans- yaan saa usoo milicsaday buu yidhi waqultu waxaan ku idhi wayxakum war hoogooyin atadruuna war ma taqaaniin man haadaa kani ninku yahay abubakar ma taqaaniin haada sidiiq waa abubakar sidiiq ba mawaalantihiin waduu shaybati lmuslimiina muslimiinta odaygoodii waay irjicuu iska laabta reer bani salim haddaad tihiin reer bani aslam haddaad tihiin iska laabta qabla an yaltifata intuusan soo eegin gadaal intuusan soo eegin oo fa yaraakum uu idin arko oo fa yadunna uu u maleeya hadduu idin arko annakum idinku inamaa wax kale maahana ji'tum inaad u timaadeen lituciinanii calayhi si aad maaragtay iigu hiilisaan abubakar aniga aad iigu hiilisaan oo fa yaqdaba uu cadhoodo markaas oo fa ya'tiya uu yimaado rasuulallaahi rasuulka ilaahay uu arrintii u sheego oo fa yaqdaba annabiyu nabiguna uu xanaaqo uu cadhoodo liqadabihi abubakar cadhadii uu cadhooday uu rasuulkuna uu cadhoodo oo fa yaqdabu allaahu marka allana uu cadhoodo liqadabihimaa rasuulka iyo abubakar asidiiq cadhadii ay cadhoodeen allana uu cadhoodo oo fa yahlika rabiica rabiico anigihii uu halaagsamo idinkuna aada halaagsataan war iska laabta farajic waa iska laabteen uma markaa kadib ataa wuu yimid abubakrin abubakar wuxuu u yimid ataa wuu yimid abubakrin abubakar annabiya nabiga ayuu yimid sala allahu calayhi wasalam waxadatahu wuxuu u sheegay alxadiida warkii kamaa sidii kaana uu ahaa uun farafaca annabiyu nabigu wuxuu sare u qaaday ra'sahu madaxiisa yo ilaya kor buu saa igu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi yaa rabiica rabiicow maa laka maxaa dhacay adiga iyo wali sidiiqi adiga iyo sidiiq maxaa idin dhex maray fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow araada wuxuu iga doonay minii aniga an aquula inaanu idha ku idhaahdo lahu isaga kamaa sidii qaala lii uu igu yidhi wuxuu igu yidhi inaan ku idhaaho ayuu iga codsaday falma afcal arrintaa ma falin waan ku dhici waayay inaan abubakar wax idhaahdo faqaala rasuulku wuxuu ihi nacam si fiican baad yeeshay kaas warkaasi sax weeye laa taqul ha dhihin lahu isaga kamaa qaala siduu ku yidhi laka adiga walaakiin qul waxaad tidhaa gafara allaahu liabii bakrin abii bakar allahu dembi dhaafa dheh fa qultu lahu waxaan ku idhi gaf- abubakar waxaan ku idhi buu yidhi gafara allaahu laka allaha kuu dembi dhaafa yaa abaabakrin abaabakarow famadaa abubakar uu iska tegay wacaynaahu isagoo labadiisa indhood tafiidaani ay da-ayaan ay burqanayaan min addamci ilin ama ilmo wa huwa yaquulu isagoo leh jasaaka allaahu canii khayran aniga xaggayga ilaahay khayr ha kaaga abaalguda wax weyn baad ii samaysay yaa rabiicatu ibnu kacab jasaaka allaahu canii khayran yaa rabiicatu ibnu kacab isagoo leh marka sidaas halkaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa ee taariikh nololeedkii saxaabigaas jaliilka ah ee rasuulka dadkii u shaqaynayay ka mid ah dadku waxay yaqaaniin uun anas ibnu maalik unbaa la yaqaanaa khaadimu rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalama laakiin dad badan baa jiray cabdullaahi ibni mascuud baa yaa ka mid ahaa dadkii rasuulka u adeegi jiray waxaa ka mid ahaa rabiicat ibnu kacamkana ka mid ahaa marka marka wuxuu faa-iidadu u helay iyo sharaftu u helayna waa waa ta ad aragteen oo ah inuu ilaahay rasuulku u baryay oo ogolaaday an yakuuna inuu ahaado rafiiqa rasuulka sala allahu caleyhi wasalam fi ljanna oo ah jannada meesha ugu sarreysa marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu